إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdat اlanwaar fii siirati nabiy اlmukhtaar lisheekh safiy الraxmaan almubaarak kafuuri raximah اllah waxaan soo gaarnay cuwaanka uu yidhi card اlislaam diintii islaamka loo bandhigaa cala alqabaa'ili qabiilooyinkii iyo walafraadi shaksiyaalkii kaana min daabi rasuulillaah rasuulka ilaahay caadadiisa waxaa ka mid ahayd sala اllahu calayh wasalam mundu amarahu llaahu laga soo bilaabo markii alla amray bilhajri inuu biljahri biljahri inuu kor u qaado bidacwati yeerista uu dadka diinta ugu yeerayo nabiga caadadiisa waxaa ka mid ahayd annahu nabigu kaana wuxuu ahaa yakhruju mid baxa fii mawsimi اlxaji xilliga xajku bixi jiray nabiga salى اllahu calayh wasalam wa ayaami aswaaqi اlcarab iyo maalmaha suuqyaalka carbeed la qabto carabta dhaqan waxay yiqiineen soomaalida gobol ka miduna waa yaqaaniine waxa weeyaan suuqaa la qabanaa muddo kooban muddo kooban toban maalmood suuqahaa la qabana khalaas kadib waa suuqaas waa lagu kala tega gobollo badanoo soomaalida ka midna waa laga yaqaan suuqa jumcaha suuqa isniinta waxa weya khaasatan magaalooyinkan koonfur oo kaleeto waa laga yaqaana magaalo dhana waxaa lagu leeyahay suuqeedu waa jumcaha bis jumcaha wax la kala gadaa waa la kala tegaa laba iskugu imaamay kadib waxa magaalooyin kale waa la yaqaan isniinta suuqaha ka jira meel kasta badeecada laga keena qofkii badeec rabana waa u doonaa marka carabtu dhaqankaas waa tiqiin oo koonfurtan soomaaliyeed laga yaqaano waa yaqiineen marka nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu soo aadi jiray maalinkaas ay ummaddu isku imaanayaan ilaa qof walba badeecadiisuu suuq geyna nabigana sala allahu calayh wasalam tawxiidkii sunnadu suuq geyna uu suuq geyna kaana nabi annahu nabiga kaana wuxuu ahaa yakhruju mid baxa fii mawsimi alxaji xilliga xajka iyo wa ayaami aswaaqi alcarabi suuqyada carbeed maalmahooda wuxuu u bixi jiray nabigu ilaa manaasili lqabaa'il qabiilooyinku meelaha ay degan yihiin fayadcuuhum wuxuu ugu yeeri jiray ila alislaami diinta islaamka wa ashharu aswaaqi alcarab carabta suuqyadeeda kan ugu caansanaa fi ljaahiliyati waqtigii gaalnimada ee jaahiliga wa aqrabuhaa uguna dhowaa ilaa makata maka alaaatun waa saddex saddex suuqa uguna caansanaa makana ugu dhowaa saddexdaas waxay kala ahaayeen cukaadu suuqa cukaada la yidhaah wa majanna iyo suuqa majanna la yidhaah wa dulmajaas iyo suuqa dulmajaas la yidhaah saddexdaasay ahaayeen waxay ku kala yiileen waa sidaan wa cukaadu suuqa cukaada la yidhaah qaryatun waa tuulo tuuladaasoo bayna nakla wa daa'if oo u dhaxayda magaalada daa'if iyo naqla kaanuu carabtu waxay ahaayeen yuqiimuuna kuwa ku oogo ku qabta bihaa cukaada assuuqa suuqay ku qaba jireen min awali shahri dilqacda bisha dilqacda awalkeeda laga bilaabo ilaa cishriina labaatan laga gaaro oo minhu dilqacda ka mida labaatankaa maalmooda lagu ganacsaa sanada kadib laisugu imaama sidaasay ahaayeen suuqa cukaada waa nuucaas waa meel u dhaxayda naqla iyo daa'if carabta waxa weeyaan mar alla marka ay dhalasho ay dhalato bisha dilqacda kowdeeda meeshaas qof walba badeecadu hayo keena kii gabay hayaana gabayguu geyna iyo faan mid walbaa wuxuu hayuu keena meeshaasaa layskugu imaanaa labaatan dilqacda markay gaarto khalaas badeecada waa laga raraa meesha marka wuxuu yidhi wahiya wadulmajaas waxaan rabaa wa cukaadu qaryatun waa magaalo dheh ama tuulo tuuladaasoo bayna nakla iyo wadaa'if u dhaxayda kaanuu carabtu waxay ahaayeen yuqiimuuna kuwa ooga bihaa meesha la ydhaha cukaada assuuqa suuqay ku oogi jireen min awali shahri dilqacda bisha dilqacda awalkeeda laga bilaabo ilaa cishriina minhu labaatan ka mida intii laga gaaro uma yantaqiluuna waa ka soo wareegi jireen minhaa cukaaday ka soo wareegi jireen ilaa majanna majanna meesha la yidhahay soo aadi jireen halkaasaa badeecada loo raranaa oo suq kale ka bilaabana fa yuqiimuuna waxay ku oogi jireen bihaa majanna assuuqa suuqa ilaa nihaayati cashri di ilaa nihaayati cashri dilqacda tobanka ka dhiman dilqacda intay ka dhammaanaydo tobanka ka dhiman dilqacda intay ka dhammaanaydo ayay halkaas ku oogi jireen khalaas labaatankii hore tana xaggaa la joogo waxa la jooga cukaada majannana tobanka dhimana la jooga wahiya majanna mawdicun waa meel mawdicaasoo fii waadi mari dahraan waadiga la yidhaha maru dahraan waxa way dhexdiisa ku yaalla waadigaasoo asfala maka maka ka hooseeya labadaas suuq saasay kala ahaayeen wa amaa dulmajaaz waxaa haray suuqa dulmajaaz fa huwa kaasu khalfa jabali carafa buurta carafa gadaalkeedu ku jira buurta carafa xuu ula jeedaa ey buurta carafa waxaan ula jeedaa huu yidhi khalfa jabali raxma buurta caamadu u taqaano jabaluraxma gadaalkeeda buur waxaa jirta carafa dhexdeeda ku taalla oo ay dadku yidhaahdaan waxa weyn jabaluraxma oo aad iskugu cidhiidhiyaan maalinta carafa wax haddaa gooniyahoo sharcigahoo leh laysku cidhiidhiyana ma jiro marka buurtaas gadaalkeedu ku yaallaa dulmajaaz wa kaanuu waxay ahaayeen carabtu yuqiimuuna kuwa ku qabta hunaaka halkaas asuuqa suuq min awali dilxija bisha dilxija awalkeeda laga bilaabo ila aamin ilaa sideed laga gaaro minhu bishaas ka mid ah ilaa sideedda laga gaaro ayay ku qaban jireen sideeddana maalinta xajka la aado yowmu tarwiya le maanta xajka la galo acmaashiisa marka maalintaas markii la gaaray dhihi jireen khalaas xajka la gaaray cibaadadeenna aan gudano hala joojiya ganacsiga saasay kufaartu dhihi jireen uma yatafaraquuna waxay u soo jeesan jireen gaaladu liadaa'i manaasik اlxaj acmaasha xajka inay gutaan waxay dhihi jireen soo xajinno waktigii waa dhammaaday ganacsiga maalinkan sideedaaday soo gebangabay jireen markaasay xajka aadi jireen wa miman dad waxaa ka mid a marka intaas meelood ay tageen nabiga waa ugu imaan jira hadday tahay cokaada hadday tahay waxa weeyaan majanna hadday tahay dulmajaaz mid walba intay joogaan ula joogaa inta ayagu badeecada ay gadayaan isagu tawxiidku laga istaaga wa tawxiidkaasaan wadaa tolkay way igu diideen qabiilkaa i wadana oo i difaaca oo dhexdiisa tawxiidka ka faafaa mid walba jufo walba saasuu kuleeyay ta dhex tago aniga reer makaanahay waa taqaana makaa layga soo diray waxaa layla soo diray alla kaliya hala caabudo waa layga diiday reer maka diide qabiilkaa ku sharafoobaha i wadana oo dhexdiisa i geyna oon tawxiidka ka dhex faafina oo idifaaca oo waxa weya tawxiidkaas aan faafiya magan gelina markaasa midba si u jawaaba noo soo socota jawaabihi wa miman dad waxaa ka mid a ataahum uu u yimid rasuululaahi rasuulkii alle sala اllahu calayhi wasalama oo wadacaahum uu ugu yeedhay ilalislaami islaamnimada wa carada uuna u bandhigay calayhim dushooda nafsow nafsadiisa dadka uu nabiga u tegay oo naftiisa u bandhigay macnaha uu u tegay uu yidhi war qaato geeyo waddankiini oo difaaca aan tawxiidka ka faafiye dadka uu saas yidhi muxuu ba naftiisa ugu bandhigaa liyuduuhu inay soo dumaan oo soo dhoweeyaan wayansuruuhu ay u gargaaraan oo difaacaan dadkaas waxaa ka mid ahaa uu ugu tegey liyu'wuuhu inay soo dumaan wayansuruuhu ay u gargaaraan banu caamir ibnu sacsaca a ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa qabaa'ilka kale u tegey wa banu muxaarib ibnu xafasa ibnu khasafa weeye khasafa saasaa saxa ibnu khasafa waxaa ka mid a wa banu fazaara waxaa ka mid a wa qasaan waxaa ka mid a wa mura qabiilada la yidhaah waxaa ka mid a banu an banu xaniifa musaylamat lkadaab qabiilkiisii waxaa ka mid a wa banu sulaym waxaa ka mid a wa banu cabsin waxaa ka mid a wa banu nadri waxaa ka mid a banulbakaa waxaa ka mid a kinda waxaa ka mid a qabiilada reer kalbi waxaa ka mid a banulxaarif ibnu kacab waxaa ka mid a cudra waxaa ka mid a xadaarima intaasoo qabiilu mid mid ugu teg nabiga sala allahu calay wasalam asagoo le qabiilkaa i soo dhawaynayo idifaacaya tawxiidkaan faafiye oo i qabanaya intaas oon midna aqbalay ka warran sanad kasta waa u tega falam yastajib ma ajiibin lahu nabiga minhum qabaa'ilka xaalu ka mid yahi axadun hal qof hal qof xabadka uma garaacin ma dhihin annagaa kayrkaan qaadanayna kaalay anakaa ku difaacayne tawxiidka iyo nusrada waxa weeyaan tawxiidka iyo xaqa dhexdeena ka sheeg annagaa kuu nusraynayne midna ma dhihin intaasoo qabaa'il walaakinahum qabaa'ilkaasu ikhtalafuu waxay isku khilaafeen fii asaaliibi ruduudihim jawaab celintooda usluubyaalkeeda usluubkii isku khilaafeen ay ugu jawaabeen laakiin waxay ka midaysnaayeen inay qaada diideen marka waxaa dareemayda xaqa waxa loo soo maray fa minhum qabaa'ilkaasuu ka mid ahaa man gabal radda calayhi ugu jawaabay raddan jawaab celin jamiilan qurxoon wa minhu oo si fiicanoo asagoo ka afgobaadsaday yuu wax u qaban laakiin ka afgobaadsadayoo si fiican iskaga jawaabayo ayma annagu hadda waxba waxa weeyaan markaan diyaar ma nihin iyo hadalla un xoogaa qurxoon oo aan caytan ku jirin iyo waxa weeyaan bahdil aysan ku jirin qaar saas ku jawaabaa jiray wa minhum qabaa'ilkaasuu ka mid ahaa man gabal ishtarada u shardiyey linafsi nafsadiisa an takuuna inay u sugnaanaydo lahu qabiilkaas alri'aasatu madaxnimada bacdahu nabiga ka gadaal qabaailka gabal waxay yidhahdeen dhibkaan annagaa qaadanayna maanta waa ujeeddaa waa kotorbaan diinka innagaa kuwadayna qabiilkeennaan kudhex keenayna tawxiidka ka faafi marka aad dhimato waa inaan madax nagu noqoyno oon dhaxaltooyada leenno nabiguna wuxuu leeyahay arrintan ilaaha iskale cidduu doonu dhaxal siina idinku ilaahay ma ka ajar raadsaydaanoo tawxiidkaasaan faahfaahay saas ilahay dartiis ba igu gargaarayda waxay leeyihin dhib dhib iyo dheef la-aan qaadan mayna nagu ilaa dheefta ayagu tawxiidka inay u gargaaraan dheeftii laga helaayo jannada ma fahmaayeen waa gaalo nabiguna wuxuu ka rabay inta islaamaana u gargaaraan inay waxa weeyaan ajarkaas qaataan oo mushaarku noqdo raalli ahaanshaha ilaahay wa minhum qabaa'ilkaasuu ka mid ahaa man gabal qaala yidhi usratuka jufadaada wa cashiiratuka qaraabadaada aclamu bika ayagaa kuu oqoon badan xayu meel lam yatabicuuka isan ku raacin qabaa'ilka gabal waxay idhahdeen annaga kuma naqaan kuma naqaan waxa weyaan qabaa'ilka jufadaadaa naga kaa oqo ayagiisoo kuma diidin ha khalaas ayagaa naga kaa oqo iyagaas og xaalkaada macnaha haddaad qayr leeda ayagaa kuraaci lahawa sow jufadaad ka dhalatay kuma diidin ha way diideen khalaas ayaga naga kaa oqo waxaan la yaabay dadka ahludalaalkaa dadka ahludalaalka ah waxa weeye sida ay isku jawaab u yihiin ilaa isku macalina u macalina macalinkii kun iyo afar boqoloo sano ka hor u meeraayey waxa weeyaan acdaada diinta jawaabta ay ku jawaabayaan a maanta meeraa ha wadaadaa risaalo meel masaajida ka bilaabay masaajidka kuwii haysta u yeehay laba ninaa dugsi ku aghayda meesha waxaa idhahdeen kaalay sheekh annaga kuma naqaan labadaa ninoo meesha dugsiga ku hayda labadaas ninaa qaraabadaadii ayagaa warbixina siiyey waxay yidhahdeen ninkaas dhahaya alla keliya hala tuugo xataa isaga iska daaya aabihiis saas u dhihi jiray bidcool ah marka ayaa idinka is yaqaana annagu meendhow kuma naqaana naga daa waxaan ad wado alla keliya hala tuugo hadday khayr tahay tolkaa kaa qaadala aabbaha xataa saas u dhihi jira alla keliya hala tuugo ha laga daaya awliya tuugidda marka ayagaa naga kaa oqoobaya naga daa kitaabka akrisa mayna waa la yaab maxaa isku ma isku macallin weeye marka diban ka garta isku macallin weeye macallinkii maalinkii qoladaas u meeriyey aa qoladaana u meerina ee isma arag kun iyo afar boqolaa isdhaxaydaba ka badan wa minhum qabaa'ilkaasuu ka mid ahaaday man gabal radda u jawaab celiyey calayhi nabiga raddan jawaab celin qabiixan aad u xun wa kaana banu xaniifa qabiilada reer banu xaniifa rahdu musaylamatk musaylamata alkadaab musaylamatulkadaabna kooxdiisa ah qoladaasu waxay ahaadeen aqbaxahum kuwii qabaa'ilka ugu xumaa raddan jawaab celinta qoladaasa ugu jawaab xumeen ad ay waxa weyaan aflagaaday ku jawaabeen almu'minuuna min hayri ahli maka waxaan halkan ka gelaynaa mu'miniin nabiga rumeeyey oon reer maka ahayn waqadara allaahu ilaahay waa qadaray an yu'mina inay rumeeyaan rijaalun rag raggaasoo min hayri ahli maka aan reer maka ahayn fi zamani waqtigii alladii waqtigii kaanat idacwatu dacwada nabigu ay ahayd tamuru mid marayda fiihi waqtiga dhexdiisa biascabi maraaxilihaa marxaladaheeda kii ugu adkaa fii maka marxaladaha ay martay marxaladay ugu adkeed maka markay dacwadu marayday waxaa nabiga rumeeyey rag aan reer maka ahayn fa kaanuu raggaasu waxay ahaayeen ka jadwati amalin sida hididiilka dhuxushiisoo kale dhuxushaasoo adaa'ad ka iftiintay fii dalaamil ya'si quusashada mugdigeeda dhexdeeda waxa weeyaan rag ayaa jiray oo nabiga rumeeyey sala allahu calayh wasalam waqtigii dacwada maka ay ugu dhibka badneed raggaasu marka waxay ka dhigan yihiin waxa weeyaan qof meel mugdiya ku jira waxba u jeedin oo meel dab uga bidhaamay marka murugada nabiga hayday iyo muslimiinta wuxuu ka ka dhigay inay ka dhigantahay mugdi oo kale dadkan rumeeyena iftiin dhuxul yaroo soo iftiintay marka fakaanuu raggaasa waxay ahaayeen ka jadwati amalin sida hididiilka dhuxushiisa oo kale dhuxushaasoo adaa'ad iftiintay fii dalaamil ya'si quusashada mugdigeeda ka dhex iftiintay fa minhum raggaas waxaa ka mid ahaa suwayd ibnu saamit ninkaasaa ka mid ahaa kaana ninkaas wuxuu ahaa shaaciran gabyaay labiiban caqli badan ninkaasu min sukaani yariba dadka magaalada madiina deganayu ka mid aha yarib waa magacii horo madiinatu rasuulilah iska laheed qabla alislaam a yarib la dhihi jiray kaana ninkaas wuxuu ahaa shaaciran gabyaay labiiban caqli badan min sukaani yariba yarib tuuladii magaaladii la dhihi jiray ama madiinatu rasuulilaahi kadib loo baxshay dadka deganuu ka mid ahaa yusamaa waxaa lagu magacaabi jiray carabtu ku magacaabi jireen bilkaamil ninkii kaamilka ahaa macnaha caqligiisa iyo gabayga iyo waxaas markay isku dareen ay u bixiyeen amil waxay ugu bixiyeen amil lisharafihi sharaftiisa wa shicrii gabaygiisa saasay ugu bixiyeen ataa ninkaas waa yimid makata magaalada mako xaajan xaalu xajina ow muctamiran ama u cumraysana gabadan waa aji jireen waana cumraysan jireen waana xaji jireen waana cumraysan jireen fadacaahu laakiin tawxiidku cumraysamay oo markay talbiyeysanayaan waxay dhihi jireen labayk allahuma labayk alla waan ku ajiibnay adaa yidhaha la soo xajiyo labayka laa shariika laka alla wadaan ku ajiibnay cid kaloo wax kula wadaagtaa ma jirto ilaa shariikan huwa laka hal mida jiroon cibaadada kugu darno asaga laftirkiisa adaa leh maahan mid madax banaano ilaah madax banaano gooriya ma ahan tamliku adaa iskale wamaa malak asaga wax maleh habad male ilaahan yarkaan caabuda inaad ujeedda hal shay uu adduunka kuleeyay ma jirto mid yaroo adiga ku hoos yimaada keliya waa noo ergeeyaahoo shafaacadaasaan u hoos fadhina saasay ku talbiyeysan jireen ninkaas markuu xaj ka yimid fadacaahu rasuulullah rasuulka allah u yeeray sala allahu calayhi wasalam ila alislaam islaamka diinta islaamka ugu yeeray nabigu facarada nabigu facarada asna wuxuu usoo bandhigay huwa huwad waxay u laabanaya suwayd ibnu saamit facarada wuxuu usoo bandhigay huwa suwayd ibnu saamit calaa rasuulillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam xikmata luqmaan xikmad uu ka xifdiyo luqmaanulxakiim oo hore uu ku dul akriya nabiga oo asna waxbuu dacwu ka gudana nabiguna dawu ka gudana marka wuxuu yidhi bal inaad laftikaaga xikmahayda bal u sheeg xikmadii xakiimu sheeg facarada wuxuu u bandhigay calayhi suwayd korkiisa rasuululahi rasuulka alle sala allahu alay waslam alqur'aan qur-aanka nabiguna qur-aanu ku dul akriy marka qur-aan iyo xikmadaas laisma garab dhigi karo fa aslama waa islaam wa qaala wuxuuna yidhi ina haadaa nabigu hadalka uu akriyey qowlun waa hadal xasmun go-anu yidhi waa midaan khiyaar laga qaada karin warcad weeyo ma ahan xikam iyo sheekooyin la aruuriyey keliya warcad oo go-an weeyo oon khiyaar laga qaadan karin qutila ninkaas waa la dilay suwayd ibnu saamid ah fii waqcatin dagaal dhacay bayna alaws waalkhasraj qabla yowmi bucaad yowmi bucaad ka hor dagaal labada qabiil ka dhexdhexa lagu dilay ilaa labadaas qabiil ka dhashay ninka labaada nabiga rumeeyey oon reer makayn wuxuu ahaa iyaas ibnu mucaadin kaana iyaas wuxuu ahaa qulaaman wiil xadahan oo da'yar wiil da'yaru ahaa wiilkaasoo min sukaani yatriba madiine dadkii degana ka mid a qadima makata maka ayuu soo galay fii awaa'ili sanati ixdaa cashar sanadii koob iyo tobnaad lowyaalkeedii ee min anubuwa nabinimada fii wafdin wafdiguu la socday ninkaasu wafdiguu ahaa markaas wafdi ayuu la socday wafdigaasoo min al awsi aws ka mid a kaanuu wafdigan waxay ahaayeen u socdeen yaltamisuuna kuwa raadinayay ahaayeen kaanuu wafdigu waxay ahaayeen yaltamisuuna kuwa raadinaa alxilfi isbahaysi inay soo xidhaan min qurayshin quraysh ay isbahaysi ka soo xidhaan cala alkhasraj reer khasrajna laysku bahaysto maadaama dagaal ay iskula jireen reer aws iyo reer khasraj waxa weyn asaga waa reer awsuu ka socdaa waxa u socday wafdigaas reer aws u direen quraysh u taga isbahaysi nooga soo xidha aan markaas dagaal kula qaadno reer khasrajo ku jabino isbahaysigaas ay raadinayeen isbahaysigaas raadinayeen fa jaaahum waxaa u yimid wafdigaas rasuululahi rasuulkii alle sala allahu calayh wasalam wa dacaahum wafdigaas rasuulku wuxuu ugu yeeray ila alislaami diinta islaamka watala nabigu wuxuu ku dul akriyey calayhim wafdigaas alqur'aana qur'aanka faqaala nabigu wuxuu yidhi waxaan rabaa faqaala iyaasa wuxuu yidhi dhe faqaala iyaasa wuxuu yidhi haadaa hadalkana laku dul akriyey wallaahi allaan ku dhaartay amase haadaa islaamnimada haadaa islaamnimadan oo qur-aanku sheegayo wallaahi allaan ku dhaartee khayrun asagaa ka khayr badan mimaa ji'tum lahu waxaad u timaadeen iyaasaa durbaba ku qancay markaasuu wafdigii kale la hadlaa xibnihii kale wafdiga wuxuu yidhi wallaahi waxaan soo doonnay oo ah inaan qabiilkayga xoogaa qabaa'il oo kaleeto na taageero helnoon haddana weerar ku rogaal celinno reer khasraj wallaahi waxaa ka khayr badan inaan islaamnimadaas qaadano iskaba daynaba qabaa'ilkan isku baaba'ay tanaa ka khayr badan marka wax ka fiican waxaan doonay inaan helnaye aan qaadanno diintan islaamka sidaasuu soo jeediyey iyaas ibnu mucaad sidaas ayuu soo jeediyey iyaas ibnu mucaad faramaa wuxuu ku tuuray abulxaysar ninkii wafd la dhihi jiray axadu acdaa'i lwafdi oo wafdiga xibnihiisa ka mid ahaa turaaba albatxaa ciiddii maka caradeeda fii wejhi iyaas iyaas wejigiisa ku jiro ciiddii maku saasuu cantoobi wejiga uga shub uga firdhiyey wa qaala wuxuuna yidhi waxaa dhahaya hadalkaas abulxaysar dacnaa canka war nagala tag laqad ji'naa waxaan u nimid liqayri hada hana gelin baddaas uma imaanay islaamnimo iyo waxaas annaga uma anan ima hana gelin wixii aan u nimidaan ka hadalno mana taageeraydaan waxaan annagu dagaalaan ku jirnaahe qabiilaan is haynaahe taageerama noo naga daa baabkaasa nagu fulin umana imaana halkaasuu ka dhexshay isaguna dacnaa nagala tag canka xaggaaga laqad ji'naa waxaanu nimid liqayri haadaan islaamnimo waxaan ahaynaan annagu u nimid fa sakata waana iska aamusay markaas khalaas walam yalbasi ma joog joogin bacda rujuuc kadib wafdigi waa laabtay ninkaas marka waxaa rumeeyey wafdigii iyaas ibnu mcad aa rumeeyey wax kaloo hadda rumeeyey wafdigii lama hayo walam yalbas siima nagaanin bacda rujuucihim wafdigii noqoshadoodii ka gadaal ilaa yariba yarib ay ku laabteen an halaka inuu iska dhintayba iyaas ibnu mucaad halkaasuu ku dhintay markay laabteen madiinu ku dhintay madiinu ku dhintay wa kaana iyaas wuxuu ahaa yuhalilu mid tawxiidsada wayukabiru takbiirsado allahu akbar yidhaah wayaxmadu ilaahay mahdiyo alxamdulilah yidhaah wayusabixu tasbiixsado subxaan allah yidhaah cinda mowti markuu dhimanayo cinda mowti dhimashadiisa agteeda subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha illa allah allahu akbar iska dhahay cibaadadaasuu waday cibaadadaas ayuu waday walaa yashuku kuma shakinayn qowmuhu tolkiis annahu ninkaasu maata inuu dhinta musliman xaaliya shaki yar ugama jirin sida ka muuqatay aali ninka saddexaad oon reer maka ahayn oo islaamay abudar alkifaariy waa abudarkii reer kifaari balaqa waxaa soo gaaray ilayhi abudar waxaa soo gaaray khabaru mabcati nabiy nabiga soo diridiisa warkeedaa soo gaaray sal اlahu calayh wasalama bisababi islaami suwayd ibni saamit wa iyaas ibni mucaad labadaas minoon hore u soo sheegnay oo kale ah suwayd ibnu saamit iyo iyaas ibni mucaad islaamiddii ay islaameen sababteed ayaa warkuu ku gaaray ninka la idhaahdo abudar alkifaari ayagaa warka gaarsiyo warkii halkaas nin saasaha jira ninkaas wuxuu dadka ugu yeeraya alla kaliya ha la caabudo shirka ha la iska daayo qaraabada ha la xidhiiriyo ninkaas warkaasu wadaa ay meelahaas geeyeen warkiiyuu maqlay marka marka bisababi islaami suwayd ibnu saamit suwayd ibnu saamit islaamiddii uu islaamay iyo wa iyaas ibnu mucaadin islaamidduu islaamay islaamidda sababkeeda warkuu ku gaaray mucaad faasala wuxuu diray mucaad akhaahu walaalkiis ilaa makata makuu u diray liyatiya si uu ula yimaado bilkhabari warka walaalkiisuu diray abudar wuxuu yidhi meeshaas waxaa laga sheegayaa nin soo baxay oo sheegaya in ilaah keliya la caabudo ninkaas u tag waxa weya war cad iiga keen war cad iiga keen ninkuu wax u wado walaalkiis waa soo tegay markuu yimid meelahu ka maqlay dadkiio ninka ninka waala ninkan sexroolaha ninkanoo markaasuu iska laabtay dadku ninay sheeg sheegayaan ninku waa waalayn dadka gabalaha qaar waa saxoolay leeyihin waxaan maalixdii suuqa lagu hayay uu geeyey oon war go-an ahayn marka fadahaba ninkii walaalaha waa tegey warajaca waana soo laabtay walam yashfihi mana caafin ila awalba waxaas iska mogta huhaada meelaha awalba ku hayay intaas isba waa gaari marka war caafiya uma keenin ninku dadku waa sheegayeen ninku alla kaliya la cabdana waa leeyahay marka odayaashu waxay lahayn ninku waa nin iska waalan waa sixroolo qaaraale kolleyba nin saasu waa jiraa wax saasuu keen waxaas ma ogtahay wax qiimale maaha waxaa rabaa inaad wax ka salgaarto meesha waa las haystay haystay war jira maaha wax cadaa la rabaa qofka aan waxa uu sheegaya waa inaad wax rasmiya ka gaarta qofka ma ogta dad waxaa jira degan oo warka dhuuxa iyo war war suuqaasu uu waxa weeyaan bahdilo isaga dhamunta warka suuqa un qaata yidhahdo waa la iskhilaafo wallahi waxbaa la sheeg sheegaayo uu leey intaas wuu ku filan marka isku mid ma aha walam yashfi ma caafin fakharaja waa baxay abudar binafsi nafsadiisu la baxay khalaas wey waxay caafiya ma aadan keenin war dawalana ma aadan keenin ana cagahayga ku tagaya cagahaygan ku tegaya anaana warkaas soo xaqiijinayo fakharaja waa baxay binafsi nafsadiisa xataa nazala ilaa uu degay bimakata maka fi masjid اxaraam masjid اxaraam bal ninkaas caqligiisa fiir masjid xaraamkii uu yimid masjid xaraamka meesha odayaasha quraysheed fariistaan hal qof nabiga ma weydiiyo ma yidhahdo maxamed tus maxaa yeelay wuxuu rabaa inuu horta marka horeeto dadka warkooda dhegaysto kadibna wuxuu og yahay ninkan inaan la jeclayn marka in la duuflaaliyuu diida isagoon qofna war ku shuban inuu xaqiiqadii soo taabtu rabo masjidku hal bila seexanayo halkaas bila nabiga inuu arku waayo waa hal bila cuntana maxaa u ah biyaha zamsamka bis biyaha zamsamka keligooda lagu noolaa karo hadaa rabto afartan maalmood wax kala cabi maydo cunto iyo cabitaan ayaga xadiis saxiixana waa ku sugan yahay biyahaasu cadaa khalaas dhegtu u dhiga waa sii jeesta markaa sheekaysa markaasu hoos u dhuuxa maalinkii dambe waxaa arkay caliy bnu abi aalib kaasuu yidhi ma maxamed aad rabti kaasuu yidhi ha suu yidhi anaa baxaye adugu dabar soco daan wax dareemo sidii qofkaasha ayaan dhinac u leexanaha iska leexo yaan lagu dareemin in la socto waa kotorobaan diinkaanu khalaas daba socday waa daba socday meeshaan kala soo galno dalab markuu nabiga u galo asna soo galo wax dhibaataa lama tusi kaasuu yidhi haye maxaad sheegayde ilaa keligiisa la caabudan wada ka dhegaystay bartiga ku islaam soo ma jeed marka wuxuu yidhi wa baqiya wuxuu ku baaqi noqday fiihi masaajidka dhexdiisa naxwa shahrin hal bilo oo kale yashrabu xaalu cabayo maaa zamzama walxaal huwa maau zamsamku dacaamuhu cuntadiisa uu yahay iyo wa sharabi cabitaankiisa wax kale uusan hayn walaa yas'alu weydiimaa can inabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam axaddan qof weydiimaa khawfan asagoo u baqa calaa nafsi oo la idhahda ninkan maxamed raadaay xugo ha la qabto ilaa waa kotorbaan diinkii uma stata uma statbacahu waxaa inuu raaco ka dalbaday caliyun radia allahu can cali bin abi daalib baa yidhi nakeen soo dabagal aniga tartiib gadaalkayga soo soco maaha nakeen anaa kuu geynaya xataa lama awoodo intaas anaa soconaayo kor igala soco meeshaan mara soo mar daad arag daan wax dareemo waa qan cadowga meelaha taagan isbaarada dhiganaaye meelaan sidii wax kaatsaa ku leexanahay adigoo iga leexay soo dabagelin marka caliyaa yidhi soo raac uma statbacahu inuu soo raacuu ka dalbaday caliyun cali radia allahu canhu xataa dakala ilaa uu ula galay bihi abidar cala nabiy nabiga sala allahu calay wasalam markuu nabiga u soo galay fadalaba wuxuu ka dalbaday minhu nabiga abudar an yacrida calayhi inuu bandhigo alislaam islaamnimada wuxuu yidhi islaamnimada aad sheegaydo bal ii sharax maxaa lagula soo diray facarada nabigu waa u bandhigay hu diinkii alayhi calaa abidar alkifaari abidar u bandhiga faaslama makaanahu barkiisa uu ku islaamo ku qancay uma jaaa waa yimid abidar waxa weeyaan hana sheegina diinkan waa kotorbaan markaa shib iska dhig khalaas laakiin ma yeelin uma jaaa waa yimid abidar ila masjid اxaraami masjid xaraamka wa qaala wuxuu yidhi ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila اllahu allah maahane waashhadu waxaan kaloo qiraa ana muxamada nebi muxamed cabduhu addoonkii alla inuu yahay warasuulu rasuulkii alla inuu yahay fanqada waxaa ku soo dhaqaaqay caleyh korkiisa qurayshu hal marha la yidhi war saabi a qabta war ninka diinta ka baxay qabta hal marha lagu soo dhaqaaqay war ninka ridooba diintii ka baxay qabta oo la alla keliya hala caabud hal marhay soo dhaqaaqeen wa darabuuhu waana garaaceen liyamuuta si uu u dhinto naftaa laga jaraali waa nin inxiraafoo diintii ka baxay faanqadahu waxaa badbaadiyey alcabaas cabaas bin cabdimudalib aa ku hagoogtay oo yidhi war ninkan waa reer kifaar war ka jooga war wallaahi dhibaatan nagala kulmayno ha ninkan dee dishaan maxaa ka dambeya illa wax kale ma yaqaanin qabiilkan cabaas ma rumaysna xataa diinta islaamka markaas markaas weli ma islaam war ninkan haddaan dilno maxaa nooga imaanaya dilaydaan ninku waa reer kifaar mogta ninku waa muslim iyo ma laa ilah illa ad ku dilayda iyo baabkaas ma waxaa weyan cabaasna xataa laftiisa laa ilah illada ma qaadan wax fahmaayana meesha ma jooga wax lagu dilaa baa laa ilaha illa allah siday yaqiiniin ula hadla war waa reer kifaar mota dadku say yaqaanina loola hadlo hadaad ku disho waxa weeya ninkan waa nin reer kifaar yaa reer kifaar idinka difaaca wallaahi wadaday u galaayeen safarkiin inaan rato inin imaani ee haddeer faraa kala baxan kaas war naga daayo waa kuma marka waxaa la iskaga dhiciya cadowga wuxuu fahmaya soo ma jeedi khalaas ninkii orod adnaan naftaada ha dilin orod iska tag qabiilkaaga aad yeeli maayo wacdalay laa ilaha illa allahu dhegahoodu maqleed ama ha diidan ama xaq aqbaleen waagu markuu subaxdii baryey subaxdii dambe oo isku yimaadeen uu kala dhex kacay ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan cabdu warasuulu waa wax ay maqlaan waxay ugu neceb yihiin falamaa asbaxa alqadu beridii dambe markay waa baraysatay qaala wuxuu yidhi mila maa qaala hadalkii uu yidhi oo kale bilamsi shalay wa darabuhu ayaguna waa garaaceen mila maa darabuhu siday u garaaceen bilamsi shalay ayaguna sidii oo kale u tumeen waanqadahu waxaa badbaadiyey alcabaas kamaa sidii anqadahu uu badbaadiyey bilamsi shalay sidii oo kale ku sabxay war ma uusan ahay ninku reer kifaar waaya war hadda yaa naga dhicina reer kifaar ma dagaalaan u calaansanay reer kifaar naga daaye sidii uga foqeen khalaas markaasuu laabtay wa rajaca waa laabtay abudar ilaa masaakini qowmihi tolkiis meeshuu deganaa bani kifaar qabiiladiisii reer bani kifaar uu iska aaday falamaa haajara nabiyu nabigu markuu hijrooday sala allahu calayhi wasalam ila lmadiinati madiine markuu hijrooday haajara ilayha madiinu soo aaday markaa caqliga iyo xikamkii ayay ka mid ahayd nabiga sala allahu alay slam qofka islaama waktiga diintu ay kotorbaanka tahay in qofka la yidhaha or qabiilkaaga ah ku dhex noolow ayagaas beelahaan kuu badbaadinayay nabiga iyo saxaabadiisa manhajkay kusoo bilowdeen waana dariiq sawaaba wey qofka waxa weyan meel kale ku noolaaba hadduusan hayn dadkiisa inuu iska dhex galo oo ayagu beelahaan ay u badbaadiyaan qofka waxa weyan dilaya inuu yidhaahdo war talow xaugu haystaa bal ayagu hala hadla ha yidhahdaan wiilku muusan reer hebelayn ilaa iyada yaqaaniin soo maa marka waa noocaas maxaa nabigana lagu ilaali jiray muxuu ku ilaali jiray abu aalib waa ri reer bani haashima saad kula hadlaysa nabiguna ma dhihi jirin war qabiil haygu difaacina ka leexin ma dhihi jirin marka waa inaad taqaan dari sunada waa inaad taqaan a reer bani haashima de xaqu ku badbaadahay reer bani haashimana haxaan u diida a ila anugu diina wataa mogta waxa la diida waa inaad jaahili ugu gargaarto oo tiraada dhagax reer hebel adoo shar u dagaalamaya taas way midda xaaraanta oo jaahiliga amaa diin saxiixa haddaad wadato reer hebel aan ahaye waanan reer hebel ahayn dheh reer hebelna waa ina yidhahdeen wiilku muusan reer hebel ahayn maxaa yaele waxaa lagu difaacay sawdiin maaha khalaas laakiin shar waa xaaraan inaad tiraa reer hebel aan tahay ood balaayada dadka uga dhex shidho xaaraan wey qabyaalad laisku dila iyo balaayo iyo shar iyo siyaasad fircooniya iyo waxaas haddii gelin laa ilaha illa allah fidinteeda waxa weyan qaraabada u kaasho u kaafo qaraabadaada warajaca abudar abudar wuu noqday ilaa masaakini qowmi tolkiis meelahay deganaayeen bani kifaar falamaa haajara nabiyu nabigu markuu hijrooday sala allahu calayh wasalam ila lmadiinati haajara ilayha madiina usoo hijrooday ila markaas waxaa la yeeshay xarun xoog leh saldhigaa la yeeshay muslimiintii awood yeeshay khalaas dufayl ibnu camar adduusi addowsi dufayl ibnu camar addowsi bifatxi daal ayaa ka mid ahaa raggii islaamu reer maka ahayn kaana dufayl wuxuu ahaa shaaciran gabyaay labiiban caqli badan ra'iisa qabiilati qabil tolkiisna isagaa madax u ahaa dowsin ee reer dows ah fii naaxiyat اlyaman dhinacaas yaman inay ku noolaayeen qadima makata markuu soo galay sanata ixdaa cashar sanadii koob iyo tobnaad ee mina nubuwati nabinimada fastaqbalahu waxaa ka hor yimid ahlu maka reer maka reer makaa ka hor yimaadeen waxadaruuhu waxay uga digeen min anabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam waxay idhahdeen meesha nin qatarha jooga ninkaanu waa nin kala geeyey nin iyo islaantiisa nin qatarha jooga waa kula hadla hadal sixir u wataa mar alla markuu kula hadlo qofka reer miiga mogta waa laiska badowsadaa waagii hore ta xamar oo xamar ahaa qofka miiga ka soo gala waxa la dhihi jiray qalin shubata waxa la dhaha jiray nabad ma sheegtay hadduu ku yidhaah waa admiir beli kaasuu jeebka iskala baxa wax ku jira marka haddaad tagto xamar nabad ma sheegta qofku yidhah waxaa tiraa wala ordgata taas waa arki jirin taasay axadeed soo mogta waa cajiib dadka qofka dadka qofka reer miiga reer magaalku waxoogaa waa ka ilbaxsan yihin markaa intaasay ku dhig ku dilayaan nabad ma sheegta ay kaa dhibe nabad ma sheegta qofna kugu sixri kara adiga marka waa ku kaceen waxay dhahdeen dhegayso dhegayso waxa weeyaan waxaad samaydaa ninkaan warkiis waa sixir duba kula hadla khalaas waa tagtay waxaan aragnay nin iyo naagtiis isnacay ilaa haddii ninkii islaamo naagtii oo gaala waa naca soo maa xurrintoodii mog laakiin sixir maahana tawxiidkaa kala geyna hadday gabadhii islaamtana nin gaalo mushriga ma rabto ninkaana waa ninka wiil iyo aabiis kala geeyira de oday mushriga mogta wiilkii ma jeclaana wiil mushrigana odagii muuminkaa jeclaama waa run laakiin sixir maa waxa kala geeya waa tawxiid waxay dhaha nin wiil iyo aabiisuu kala geeyey nin iyo naagtiisna waa kala geey marka ninkan waa nin khatar haddaad hadalkiisa maqasho khalaas war maxaan sameeya waxay yidhahdaan waxaad ku badbaadi karto waxaa laga arkaa waxa weeyaan inaad dhegaha aadan maqal hadalkiisa hadda waa xajiraaho kacbadiian dawaafaahe ninkiina meeshuu joogaasan waxay dhahan dhegaha suuf geli dhegihii suuf ku cog kaasu ibtaya inta ka dhig kaasuu socda bal fiiri banu aadanka sida xooliyaa loogu cayaara hadduusan mogta diin lahayn dhegii inta suuf ka buuxiyey waa isagoo dhega ku suuf u dawaafan waxba maqlay u dawaafaa wareega saasuu kusoo galay heerkaasii gaarsiiye marka waa uga digeen waa uga digeen waxadaruuhu waxay uga digeen min anabiyi sala allahu alay wasalam xataa xashaa ilaa uu ku cubay oo ka buuxiyey dufayl udun udunahu dhegtiisa alkursufa suuf waa qudniga xiina waqtigii jaa uu yimid ila almasjid alxaraam muxuu ugu cubaa suufka kay laa yasmaca si uusan u dhegaysan kay laa yasmaca si uusan u maqlin si uusan u dhegaysan maahan kay laa yasmaca si uusan uga maqlin minhu nabiga sala allahu alay waslm shay-an waxba inuusan nabiga wax ka maqlinay raba maxay uga duwan tahay fiiri sida maanta loo isbaarayso diinta islaamka sidaasoo kale ha dhegaysan waxaas tawxiidka lagu sheegaa ha dhegaysan dhagaha furaha gasho waxa weeyaan int waa ayadii laftirkeedi ayadii laftirkeedii wey ayadii laftirkeedii wey wa kaana wuxuu ahaa nab wa kaana wuxuu ahaa kaanad waxa weeyaan nabigeena suuban sala allahu alay wasalam wa kaana nabigu wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan oo yusallii tukanaa cinda alkacbati kacbada agteeda fa waqaca waxaa ku dhacay fii udunihi uduni dufayl ibni camar addowsi uduni haada halkaasu celi fii udunihi dufayl dhegtiisa waxaa ku dhacay minhu nabiga xaggiisa xaalu ka ahaaday shay-un shay shaygaasoo fastaxsanahu uu wanaagsaday waxa weya ilaahi weyna qofku qayr la doono dhagahaba suufa ku cubee ilaahay waa gaarsiina ninkii nabiga agtiisa isagoo mara nabiguna qur-aankii akrina meesha ku tukana qur-aankii wax ka miduhu maqlay oo dhegtiisii gaaray waa maqlay nink hadalkii waa la wanaagsan hadal macaanu la noqdo illa nin carab ahoo wax weyn carabiga aad u fahma bis isaga isla hadla wuxuu yidhi anigu horta mu- dabaalan soo nin caqli ma maxayta sida xoolihii dhagaha laiga xiraa waxa weeye aan dhagaysto duu warku fiican yahay waa yeela duu xun yahayna horta naga tagaan le waan qof weynahay khalaas dhegii suufkii ka gora waa iska tuura nabigii waa tegey gurigiisu aad nebiguu ka daba tegey wuxuu yihi niyo waxa akhriyada wax iiga sheeg qur-aankii ku dul akhri saa waaba wixii ugu fiicnaa wax la maqlo waa islaam faqaala wuxuu yidhi dufaylaale fii nafsihi nafsadiisuu ku yidhi asagaa isla hadlay innii aniga labiibu nin caqliyahaan ahay wa shaaciru nin gabyaayahaaan ahay maa nin gabyaaya aan ahay maa yakfaa calaya igama qarsoona alxasanu shayga wanaagsan min alqabiixi midka xun igama qarsoona famaa yamnacunii maxaa ii diidan an asmaca inaan ka maqlo min haada rajuli ninkan maa yaquulu wuxuu sheega maxaa ii diidan intaasa maanta dad- dadka garta lagula ayo intaas intaasna waa inta qur-aanku dadka ku waaniyo qul inamaa acidukm biwaaxidatin an taquumuu lilahi matna wafuraada uma tatafakaru war in hal mid waana u qaata waxa weeyaan khalaas aniga hanqaltaag uguma jiro aniga bis weeye ha dhihin war maalinyaad ka shanlaayi doontaa dhagaha iyo caqliga alla waa ku weydiin doonaa dhagaha iyo indhaha alla waa ku weydii doonaa ina samca wاlbasara wاlfu'aada kulu ulaaika kaana canhu mas-uulan kaliya garo caqliyaad leedahay xoolaha waajib ma saarna adiga waajibka waxa lagu saaray waa caqliga caqligu waa kala gara karaa midkee xaq ah qofka kule ilaah keligiis tuu ilaahay keligiis tala saar ilaahay keligiis sharcigiisa uxugun tag ilaahay keligiis shardiga ka xiro ilaahay keligiis tala saaro ilaahay keliya ku kalsoonow dadkii dhintayna u duceeyo muslimiinta iyo qofka kule allaan baryaynaa awliyadaan baryaynaa ugaasyadaan baryaynaa boqorradii laga cani nugayaan baryaynaa waa isdaba dhigaynaa ilaahay markaad ka cabsato iskuma eg dhegayso wa a qur-aanku waa cadyah arrintiisu dhegayso u fiirso qur-aanka siduu u hadla labadaasu iskuma darsana ya qofka kule ilaa labada waxa laysku hayo o dhan waa laba masalo bis ha dhammaan waxa maanta soomaaliya laysku hayo waa laba masalo mas'alo waxay tahay alla kaliya ha la tuugo alla kaliya xukunka ha laga qaato sharcigiisa alla kaliya shardiga ha laga xigto shayga cibaadada alla ha loo daayo iyo maya alla waa tuugaynaa laakiin waa weeyaan allana waa tuugaynaa awliyadiisana waa tuugaynaa qodobka labada laysku hayaa waa maxay alla marka la caabudaa ha lagu caabudo wuxuu yidhi ha lagu caabudo oo nabi maxamed uu soo dhiibay iyo maya bidca xasanaaha jirta waxyaala qayrahoo ka dambeeya nabigaa jira intaas way waxa laysku hayaa marka bilaahi calayka ilaahay aad hortegi doontaahe labadaas ma isku egyihin ya anugu waa kala gara waaye wadaadadu waa iskhilaafeen ya ilahay inaad uga cabsataa la raba ilahay in uga cabsataa la rabaa dadka caqliga leh labadaas iskama darmaan sababta waxaan garanayaa habeenaa wadaad muxaadaro meel ka dhig wuxuu ka hadlay afar masalo ilaah keligiis ha la tuugo in mayd la tuugana waa gaalnimo masaladaas aad uga hadla masalada labaadna wuxuu yidhi nebi moxamed sala allahu calay wasalam diintuu la yimid oo nebi moxamed iyo saxaabadiisii ay alle ku caabudi jireen allah lagu caabudo oo wax allah lagu caabudo ha noqoto wixii nebi moxamed iyo saxaabadiisu alle ku caabudi jireen waxaa xaaraan ahuu yidhi oo daba dhigay kullu bidcatin dalaala bidc oo dhan waa dalaal markaasuu yidhi miaalan baxaaha mawliidka ka mida bidcadaas afartaasuu ka hadlay ninaa yidhi shiikh ma ii ogosha microfonka dhodaada waa ridatay aan dhodayda rite markaasuu yidhi dadkii waa qayliyeen marka masaajidka waar maya bidca uma baahnin sunaan cadneeye naga daayo wadaadkiyaa wuxuu yidhi waan u kaadiye dadku waxay moodaan xaq in la caburinaayo xaq in la aamusinayay moodaan markaasuu yidhi kaala sheek fariisiya kaala sheek bal waxaad sheegile markaasuu yidhi ilaah keliya ha la tuuguu yidhi ee meydka in la tuugu karaan caddayna anugu waa caddaynaa daliilna waxaa u ah maalintii musaylamatulkadaab lala dagaalamayey saxaabada hal halhays waxaa u ahaa waa muxameda ha waa kaas in ilaahay qayrkiisa la tuugi karo halhays ma taqaana halhays ninka ciidana waa yaqaan afgarasha aan ula jeedaa afgarasho halhays maahan waa afgarasho anaa qalday kalmadee soomaaligiyaan qalday afgarasho waa taqaana soo ma ciidanka wada socda inuusan isdilin laha rabcaab marka waa kuma ama waardiyaha ninka haya waa kuma alaleey markaas waa leeda waa qansax aduu kumaad markaasu leey qurcana bis awalaa galabta lagu ballan waa is yaqaanin haddaan idhahdo haddaad tira waa kuma oon ku idhaha qansaxaan ahay ma qansaxaan tuug wuxuu ku leeyahay afgarashada saxaabadu waxay ahayd waa muxamada waxaana u daliishaya ilahay qaybkiisa in la tuuro kabo wuxuu ihi ninkaanu meeshuu ka yidhi waxaa weeyaan nebi maxamed intuu alle ku caabudi jiray saxaabadu alle ay ku caabudi jireen nabigu uu yidhi allaha lagu caabudo intaas allaha lagu caabudo meeshuu leeyahay cibaada nabi maxamed saxaabadiisa ka dambeydayaa jirta oo khayr ah daliilna waxaa u ah waa kuwaas ummadoo dhan mawlidka dhigaayo ummadoo dhan waxay sameeyeen madiina midda uu yidhi kullu bidcatin dalaala waa qalada bacdu bidca xasana uu yidhi bidcada gabalaa xasana marka meeshaad uga dan laha waa halkaas bidcada gabalaa xasana bidca fiicanaa jirta oo nabigu og wax diin laga dhiganaha lera bidco oo aan nabigu dhihin diin ha laga dhigto oon diintii nabiga ka mid ahayn waa jiraan waxaa nabigu dhihin diin ha laga dhigto oo diinaho ka dambeeyey marka hadalka meesha uga dan lahaad boqolaal dad ah oo reermiyi u badan oo dad caadiya ah hal mara albaabkaas iyo albaabkaas masaajidka waxay uga baxeen ayagoo leh oo niyo gara garar dheerta bidca xaa loo dhihi jira caawa waxa u doodaya garar xiirtii waa kuwaasaa garar xiirti culimmadii garka xiiri jirtaale waa waa bidcan fiicanaa jirte oo garar dheertina waxay leed bidco dhan waa xaaraan oo annaga bilcagsiyana la kaga dhigay yidhahdeen haddaan reer baadiyana waxaan maqli jirnay garar dheeraa bidca wadda caawana waa kaasuu yidhi garar dheerti waxay leedahay war bidcoo dhan waa dalaal ee bidcoo dhan ha laga tago garar xiirtiina waxay leedahay maya bidcada waa la kala qaadaa bidca xasanaha jirta bidca waajibaha jirta oo maxay ahay oo s aa bidcada ugu doodayda waa naga ta caamiya wax ma ogidi uleey naga aamus caamiya wax ma ogidi ilaa warkii uu ku sugayuu diidan yahay soo ma jeedid marka war ma caqligaagaa gara waayey haddaad diin kale oqoo weyday inaad marka la doode ee la taagan yahay kullu bidca dalaala ninkaan uu tagan yahay bacdu bidca xasana ya ma labadaas qawlaa isku eg bilaahi calayka maskaxdaada ka shaqaysi intaadan ilahay hortegin oo dhaguu ku qalalin marka wuxuu yidhi famaa yamnacunii maxaa ii diidaa an asmaca inaan ka dhagaysto min haada rajuli ninkan maa yaquulu wax uu sheegaa fain kaana xasanan hadduu wanaagsan yahay qabiltuhu waa ka yeelaa wain kaana qabiixan hadduu xun yahay taragtuhu waa ka tega oday oo waxa weeyaan oo shiiq weyn haddee ka dhexa garar xiirta ayaa nin dhalinyaraha wuxuu weydiiyey waa xajkii haddeer ahaa waa xajkii hadda sanadaan aha aan waxaan idhi yidhi alxamdulilaahi orgidii loo weysay jiray ilaahay mahaddiis ummaddii waa ka soo gudbeen maanta orgi ha loo astajiyo loo weysayey dad yeeli maayaan idhi meele waxaa jira idinku mataqaana gobollo orgida loo weysay lix iyo toban orgiya inta lasoo qabto loo astajiyo loo weeseeyo a maxamuud iyo maxamed inta la cayriyey qalay si roob loo helo markaasuu yidhi alxamdulilaah ilaahaya naga soo gudbiyey kaasuu inta dhargacanqaad dharbaahi inta halkaas uga dhifta waa xajka maka almukarana la joogo uu yidhi naga aamus jaahiliyo yaa ku yidhi orgi loo weyseeya xaaraan markaasuu yidhi oo yaa baneeyey markaasuu orgiga so anugu iska meli biyahana soo meli yaa diida ina isku weysaysto waa daliil ogow biyahana soo meli orgiga meli orgiga iyo biyaha hadaad leedahay masaad hortaad ku samayn kartaa mase addoonaad ka wixii alla samey ku yidhi ad samayna ya kawar haddaan idhahdo orgiga anaan inta suuqa ka gadaan sanam u qala maxaa qaada marka orgiga ma waxa rabaan ku samayn karaa maya roob haddii la doona nabigu mana baray sida loo roob doono se nama barin waana baray soo ma hay haytaa sidaan rabaan yeela madan muslim ahayn gaalada say rabaan yeelaan ya ilaahay weynaa kitaabkiisa ma waadaan arag fain lam yastajiibuu laka faclam ana maa yattabicuuna ahwaa'ahum nabiow haddaysan adiga ku raacin waxay raacayaan ogow waxay naftoodu rabteen aayadda qur-aan fiiri dadku waa labo imaa inaad nabiga raacdo wa imaa inaad raacdo waxaad naftaadu rabto ood orgida u weysaydo labada mid noqe labada mid noqe marka ilahay in looga cabsado w marka wuxuu yidhi fain kaana xasanan ninkan wuxuu sheegay hadduu wanaagsan yahay qabiltu wa an yeelaa wain kaana qabiixan ninku wuxuu sheegay hadduu xun yahay taragtu wa an ka tega falama اnsarafa الnabiyu nabigu markuu ka gadoomay salى اlahu alayه wasalama ilaa beyti gurigiisina uu gadoomay tabica nabigii waxaa soo raacay hu tabica waxaa raacay dheh dufayl hu nabiga tabica faacilka u celi dufayl tabica dufayl waa raacay hu nabigu raacay xataa dakala ilaa uu soo galay dufayl beyta nabiga gurigiisii wadakara wuxuuna u sheegay qisata waa u sheekeyy nabiga wuxu horta niyahow sida laiga kaa celiyey waxa weyn iyo tolkaa waxay marsiiyeen waxaan gaaray in dhagaha suuf la ii geliyey horta aan kuu sheegay markii dhawaadood meesha ku tukaydaan kelimad kaa maqlay aan aad ugu begay niyo bal warbixinaysi waxa lagula soo dirayoo dadka aad ugu yeerayso bal iigu ii bandhig saas yidhi wadakara wuxuu sheegay dufayl qisatow sheekadiisii wa dalaba wuxuu ka dalbaday minhu nabiga sala allahu calayhi wasalama an yacrida inuu u bandhigo calayhi dufayl amrahu arrintiisa ii bandhigo yidhi bal arrintaada igu dul akhri macnaha qur-aanka iyo diinka lagula soo diray facarada nabigu waa u bandhigay calayhi dufayl alislaama diinta islaamka wa tara nabigu waa ku akhriyey calayhi dufayl korkiisa alqur'aana qur-aankii faaslama dufayl waa islaamay wa shahida wuxuuna qiray shahaadat alxaq shahaadadii xaq ahayd laa ilaha illa allah muxamadu rasuulullahi wey bis wey markaasuu dufayl la hadlay nabiga wa qaala dufayl wuxuu yidhi innii aniga mudaacun in la addeeco laga dambeeyaan ahay fii qowmi tolkay dhexdiisa aniga tolkay dhexdiisa nin laga dambeeyo oo la addeeco ayaan ah sidaas ayuu yidhi wa raajicun ma og tahay qof walba mas-uuliyaddu waxay saaran tahay inta awooddiisu laegta waxa weeyaan markaad sunnada fahamto tawxiidka fahamto xaqa fahamto ilaahi weynaa mas-uuliyaddaas inta uu ku siiyo kugula xisaabtama tol dhan hadday kaa dambeeyaan iyo qofka laba qof aysan wax ka dhagaysan is waajibaad maaha intaan tolkan ka ku addeecsan waajibay kugu tahay xaqan ad u sheegto waajibay kugu tahay la midmatid qof aan laba qofoo wax ka dhegaysan la midmatid marka waa inaad ogaataa sumcadda iyo magaca alla ku siiyey inuu hadhow aakhiro wax lagaa weydiinayo wuxuu yidhi inii aniga mudaacun lil la adeecsan yahay aan ahay fii qowmii tolkay dhexdiisa wa raajicun ilayhim waana u noqonaa wa daaciihim waxaan ugu yeedhaa ila alislaami diinta islaamka fadcu llaaha ilaahay ii bari an yajcala lii inuu ii yeelo aayatan calaamad uu ilaahay ugu xoojina aayad uu ilaahay ugu xoojina ilaahay inuu isiiyo arrintaas waa macnaha karaamo karaamo ilaahay inuu isiiyo oo uu igu ayidaa ilaahay ii bari fadacaa nabigu waa u beriyey lahu ninkaas waxa weyn dufayl ah fadacaa rabbii u beriyey lahu dufayl waa iska teg falamaa qaruba markuu ku dhowaaday min qowmihi tolkiis istanaara waxa u iftiimay weju wejigiisii kalmisbax sida fanu halkaas wejigaha sida fanuustiio nal noqoto nin caqli badan ahaa la yaab leh markii wejigii nal noqday uu yidhi ilaahay ow dadkaan waa wax iska maangaaban kayr lahayn waa aqaanaa waxay leeyiin markuu diintii ka tegaa wejigiisa dabka bax balaayayga u fahmayn iyo cuquubo ilaahayow nalkaan ush ilaahu meel kale iigu wareeji ilaahu iiga wareeji wejiga cuquuba wejigiisa alla dooriya ilahi markaa uu diintii khilaafay nalkii wirif jeedalka uu fisitay foodiisa u iftin bal fiiri ilaahay awoodiisa sida ilaahay u karaamay saxaabiga mar alla markuu u iftay marka falamaa qaruba markuu ku dhowaaday min qowmi tolkiis istanaara waxaa iftiimay weju wejigiisii kal misbaaxay sida faynuustii fadaca allah allu wuxuu ka baryey an yajcala inuu yeelo hu nuurkan fii kayri weji meelaan wejiga ahayn fataxawala nuuru nuurkii wuxuu u wareegay ilaa sawdihi jeedalkiisa jeedalkii uu sita u iftiimay khalaas yaa wax ka sheegi kara yaa jeedalkiisa ayaga mugdii ku dhacayan geedaha asna jeedalkiisu iska wataa meeshuu raba nalkaasuu wataa falamaa dakala markuu soo galay calaa qowmihi tolkiisa dacaahum wuxuu ugu yeeray ila alislaami diinta islaamka inay islaamaana ugu yeeray fa aslama waxaa islaamay abuuhu aabbihiis iyo wa zawjuhu tolkiis wa adda alqowma qoomkiina waa ka daahin qoomkiina waa ka daahin ma ogtahay inta lgu fa aslama waxaa islaamay abuuhu aabbihiis iyo wa zawjatuhu zawjadiisii maxaan idhi tolkiis miyaan idhi maya faaslama waxaa islaamay abuuhu aabbihiis iyo wa zawjatuhu xaaskiisii wa adda'a waxaa ka daahay alqowmu tolki tolkii o dhan waa ka daaheenoo waxa weyn islaamnimadii ma aysan hore kama qaadan laakiin asna kama samrin moogta inta lagu jeceliyo nabadoonka tahay waa intaa tolka caadadiisa waafaqsanta laakiin maalinkaad waxa weeyaan tawxiid iyo sunno la timaado tolku waa kala haraayaan in yaraa ku ogolaan oo ilaahay khayr la doonay laakiin asna kama harin waa qayr ma laho waa inacen ma dhihin diinkii u ka dhex waday tolki tolkii uu diinkii ka dhex waday laakinahu dufayl lamaa haajara markuu hijrooday ila almadiinati madiina bacda alxudaybiya sulxu lxudaybiya ka gadaal sanadii lixaad ee hijriyada ka gadaal uu hijrooday isagu kaana macahu waxaa la jiray sabcuuna toddobaatan ow amaanuuna baytan siddeetan qoys maaha siddeetan qof ogow waa siddeetan qoys waa dad aad u fara badan waxaasoo dhanaa ilahay isaga sabab uga dhig sideetankaasoo min qowmi tolkiis ka mid a kaasuna dufaylu ahaa alkhamis dimaam alsdiyu ragga kaletoon reer maka ahayn oo islaamay intii maka nebigu joogay waxaa ka mid ahaa dimaa waxa weya dimaadun waay dimaadun alsdiyu ninka la idhaha dimaad alsdi min asdin qabiilada reer asdi shanuuah ayuu ka mid ahaa asdu shanuuah oo minal yamane reer yamaneedka ka mid ah kaana ninkaas wuxuu ahaa yari mid tufa min aljunuuni waalidu ku tufi jiray iyo waljini jinniyaha iyo washayaadiina shayaadiinta dadkan jinniyaha qaba ayuu ku tufi jiray intuusan islaamin fajaaat makata maku yimid maka ayuu yimid asagoo gaal ahoo dadkana ku tufa fa jaaa makata makuu yimid fa samica wuxuu maqlay sufahaaha mangaabteedii mangaabta waa inta gaalada in alla inta gaal gaal oo dhan waa mangaabtu ka mid mangaabta waa gaal oo dhan waa mangaab mangaabtii u maqlay yaquuluuna xaalo ay leeyihiin ina muxamadan muxamed majnuunu waa waalayn ninkaan muxameda nin waalan wey iyagoo lahu maqlay fa jaaa waa yimid asna waxaa tegaa dimaad liyariyahu si uu nabiga ugu tufaa ligeeyo anaa jiniyaha ku tufe jiniyaha anaa ku tufee ii geeyo waa qof ilaahay kayr la doonay war marka waxaa la rabaa adiga laftikaada dulqaad inaad leedahay jin ad qabtaa inaan kugu tufaan rabaa kaale hataad duuku yidhaahdo waxaa leedahay jin ma qabee soo dhawow maanaa jin la qabaad leedahay maanaa waala hadna adaa waalanay haddaad tiraa laba waxaad noqotay fadhi ku diri waxba kala dheefi maydaan laakiin ha jinaad iga tufeysa maan ha kaale ad ana i dhegayso wuxuu nuulayaha markuu la nuleeyo adiguna tawxiidkii sunada u sharx aayadaha qur-aan xaqa iyo waxay baadilku suma ekeen liyariyahu si uu nabiga ugu tufo markuu u yimid faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay sl nabiga hadalkii qaatay wuxuu yidhi ina alxamda lilah mahad dhammaanteed allah iskale naxmaduu allaan mahdinaynaa wanastaciinu allaan kaalma ka dalbaynaa man yahdihi illahu qofki ilaahay hanuuniyo falaa mudila lahu qof baadiyay kara ma jiro waman yudlil qofki alla baadiyeeyo falaa haadiya lahu mid hanuuni kara ma jiro washadu waxaan qiraa oo aan dadka ugu yeedhaa alaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah ma ahane inta kaloo la caabudaa waa baadil waxdaw keligiis alle xaaluu yahay laa shariika mid cibaadada shurka kula ah oo sheer kula ah ma jiro lahu alle washadu waxaan kaloo qiraa anna muxamadan anigan muxameda cabduhu addoonkiisii inaan ahay wa rasuulu ergaguu soo dirsaday inaan ahay amaa bacdu intaas ka gadaal saasuu ku bilowda nabigu waa khudbadiisii khudba hadda cajaa'iba khudbatulxaaja la idhaha fastacaada inuu ugu soo eli celiyuu dalbaday dimaadun ninkii dimaaga iigu soo celiyu haadihi lkelimaati kelimaadkan alaaa maraatin saddexna waa kelimaad waa weyn wey culus wey xigkana ku jirta khudbada lagu bilaabana iska hadal maan adna waa inaad macnihiisa dhuuxda ta yaabay waan kusoo celi bal waxaa tiri nabigu waa ugu celiy markaasuu war bal kusoo celi waa ugu celiyey saddex gooruu dalbaday in loogu soo celiyo fastacaada in loogu soo celiyo dalbaday dimaadu ninkii dimaad ahaa haadihi lkelimaati kelimooyinkan alaaa maraatin saddex mar uma qaala markaas kadib wuxuu yidhi samictu anugu waa maqlay alkahanata kitaab gaablowyaal hadlaa wasaxarata sixroolayaalna waa maqlay washucaraa dadka gabyana gabaygooda waa maqlay famaa samictu ma maqlin mila kelimaatika kelimaayinkoodaoo kale kelimaadkaagaan oo kale weligay ma maqlin haaulaai oo kuwaana laqad balaqna kelimooyinkaanu waxay gaadheen naacuusa albaxri badda dhexbartankeedii macnaha qaamuus maaha naacuus weeye iska tira qaamuus ee naacuus ku qoro naacuusa albaxri naacuuska waxaa la idhahdaa wasadahu wa lujatahu wasad albaxri wasad albaxri wa lujatahu aa la idhahdaa marka naacuus albari naacuus albari saasaa saxii muslimka ku taalla xadiiskuna saxii muslimku ku yaalla xadiisku xadiis saxii muslim ku yaalla saxii muslimka laba kun iyo afartan iyo shan uu kaga yaalla saxii muslimka marka saxiix muslimka waxaa ku taalla naacuus albari laakiin takriirka hoose wuxuu leeyahay meelo aan muslimka ahayna waa jira oo qaamuus ay ku taalla laakiin saxii muslimka saasaa ku taalla naacuusna waxaa la ihahdaa wasadahu wa lujatahu waa dhexbartankiisa iyo meesha hirka macnaheeda wuxuu ka dhigan yahay kelimaadka aad akriday qalbigaygay hoos u galeen wey badiyay dhexdeeda gaareen macnaha qalbigaygay hoos u galeen itaabteen wey laqad balaqna kelimooyinkan waxay gaadheen naacuusa albaxri badda dhexbartankeedii haati la imow yadaka gacantaada keen gacantaada ubaayicka aan ballan kugula galay cala islaam islaamnimada fa baayacahu islaamnimaduu ballan kula galay waana islaam ninkii u yimid inuu jirnay uga tuf alislaamu fi lmadiina islaamnimadii oo magaaladii madiine gashay iyadoo madiine gashay sittatu sucadaa lix qof oo liibaantay oo min ahli yadriba reer madiine ka mid a kulluhum dhammaantood min alkhasrajay ka mid yihin ows qof ugama jiro wahum waxa weeye lixdaasu ascad ibnu zuraara cawf ibnu xaaris ibnu rifaaca waa ninka la yadhaha cawf ibnu cafraa ninka saddexaad waxa weeye raafic ibnu maalik ibnu cajlaan ninka afraad waxa weeye quطbatu ibnu caamir ibnu xadiida ninka hanaad waa w cuqbat ibnu caamir ibnu naabi ninka lixaadna waa jaabir ibnu cabdilaahi ibnu riaab wey jaaa waa yimaadeen haaulaai lidaasu lixdaasu lilxaji xaj ay u yimaadeen fii jumlati man dad ayagoo ku dhex jira jaaa yimid sanata ixda cashar sanadii koob iyo tobnaad gaaladii ka soo xajiday madiine ayagoo xujaydaas ka mid a ayay yimaadeen sanadii koob iyo tobnaad ee min anubuwati nabinimada wa kaana waxay ahaayeen ahlu yafriba dadka reer madiina yasmacuuna kuwa ka maqla min alyahuudi yahuudda yahuudaa la deganad madiine yahuudduna waa dad kutubtii hore yaqaan marka yahuuddaas oo sheekaynayda oo waxay maqli jireen dhahayda waxaa soo dhow waqti lasoo dirayo nabi waa soo dhowya nabigaas mar alla markuu yimaado waa raacaynaa nimankiina carbeedaan markaas ininla dagaalamaynaa sidii reer cad iyo iram loo laayaan inin laynayna ta nabigaas ilaahay rumayno hayla kutubta waxaan ku haynaa nabigaas waqtigiis inuu soo dhow yahay madiinana imaa doono saasaan kutubta ku haynaa ayagoo dhahaaya yahuudday maqli jireen nimankaan reer madiina saasay maqli jireen wa kaana ahlu yariba waxay ahaayeen yasmacuuna kuwa ka maqla min alyahuudi yahuud xiinamaa waqtiga yanaaluuna minhum ay wax ka gaaraan fi lxarbi dagaal macnaha markay dagaal wax uga laayaan lakin dagaal inta la iskaga hor yimaado yahuudda wax laga laayo way markay gaaraan saasa loola jeedaa xiinamaa waktiga yanaaluuna ay gaaraan carabtu minhum yahuudda xaggooda fi lxarbi dagaal markay wax ku gaarsiiyaan iyo wanaxwiha wax lamida waxay maqli jireen yahuuddoo leh ana nebiya nabi sa yubcau nabigaasoo sa yubcau lasoo diri doona alaana haddeer qad adalla waxaa soo dhowaaday zamaanu bicatii waqtigii lasoo diraayey soo dhowaaday fanaqtulukum waa idin dilaynaa macahu nabigaas la jirkiisa inta raacnoo rumayno nabigaas aan idin laynayna carab yahay oo mushrikiinta atla caadin wa iram sidii reer caad iyo reer iram ilaah u baaba'shay saasaan idin baaba'ayna saasay ka maqli jireen falamaa kaanuu markay ahaadeen bicaqabati mina meesha la ydhaha caqaba caqabada waa wadada buurta dhex marta marka caqabatu mina waxa weyn caqabada oo mina ku ag taalla markay halkaas joogaan mara bihim waxaa soo maray rasuululahi rasuulka ale sala allahu alay wasalam iyagoo halkaas jooga a rasuulku soo maray sala allahu alayh wasalam leylan habeenuu soo maray walxaal hum ayagu yatakalamuuna ay hadlayaan iyagoo hadlaya ayuu soo maray rasuulka sal اlahu alيه wasalam falamaa samica markuu maqlay asawta dhawaaqii tawajaha ilayhim xaggooduu nabigu usoo jeestay meelay ku sheekaysaan inta maqlay xataa kallamahum ilaa uu la hadlay faqaala nabig wuxu uhi man antum waar yaa tihiin qaalu waxay dhahdaan nafarun koox oo min alkhasraji qabiilada reer khasraj ka mid ahana qaala nabig wuxuu yidhi am min mawaali yahuud nimankii isbahaysiga yahuudda lalaha miyaa tihiin mawaalida waa xulafaaihim qaali waxay dhahdaa nacam haa kuwii yahuudda isbahaysiga la lahaayaanna qaala nabigu wuxuu yidhi afalaa tajlisuuna miyaadnaan fadhiisanayn ukalimku ukallimkum aan inila hadlen fadhiisanaydaan waxyar aan inla hadlen qaali waxay dhahdaan balaa haa waa fadhiisayna inaanaan fadhiisanayn iska baddaa fajalasuu waa fadhiisteen macahu nabiga la jirkiisa fa sharaxa nabigu wuxuu u sharxay lahum kooxdaas xaqiiqata alislaami diinta islaamka dhab ahaanteeda watalaa nabigu wuxuu ku dul akriyey calayhim korkooda alqur'aana qur-aankii wa dacaahum wuxuu ugu yeeray ilallaahi alle keligiis inay caabudaan caza wajal faqaala bacduhum gabalkooda waxay ku yidhahdeen libacdin gabalka kale taclamuuna wa ogta iyaga isla hadle waryaara wallaahi waad og tihiin nabigii nala kugu goodi jiro yahuudda waar meesha waa kane yahuud hadda madiina jirta aan uga hormarno oon horto islaamnimada qaadanno hoose isku qaar iskula hadleen way soo hadleen faqaala bacdum gabalkooda waxay yidhaahdeen ma ogtahay diin la dhegaysto laguma kasaaro fiir ayagoo gaalaa ay maalin dhegaysteen weligaa diin la dhegaysto laguma kasaaro diin saxiixa habeen haddaad meel aragto fursad alle weligaa kitaabka ma dhegaysta habeen haddaad aragto waa la iska dhegaysta iska daa mid joogta fiiri yahuud ay ka maqleen marka kelimadiiya ilahay ku anfacay ku islaamay fiiri kelimadiiya ilahay ku anfacay bal fiiri faqaala bacdun gabalkood wuxuu ku yidhi libacdin gabalka kale taclamuuna waad ogtihiin wallaahi ilaahaan ku dhaartee inahu asagu lanabiyun lannabiyu waa nabigii alladii nabigii tuucidukum ay idinkugu goodi jirtay bihi nabiga alyahuud wallahi waa nabigii kii weeye yahuuddu noogu dhaara jirtay falaa tasbiqannakum yaysan idinkaga hormarin ilayhi nabiga war yay idinkaga hormarin fa asracuu waa u degdegin ila alislaami wa qaaluu waxay yidhaahdeen inaa annaga marka waa islaameen kadibay hadleen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga qad taragnaa waan ka soo tagnay qowmanaa tolkeen walxaal baynum dhexdooda min alcadaawati xagga colaadda iyo wa shari balaayada ma shay uu ahaaday baynum dhexdooda ahaaday annaga nabigii warbixin siiyeen waxay dhahen rsulka allna dhegayso markay rumeeyeen kadib annaga tolkeen waxaan uga soo tol oo colaadu la hartay oo colaadu baabi'iday aan meeshaas uga soo tagnay oo sharu dhex taallo diin aad sabab u noqoto dadkaas inaad isku keento oo inta dacwadaas iyo tawxiidka ugu yeerto ay wada islaamaan ee ay ku raacaan niman dagaalyahanaa oo dad dagaal kusoo jiri jiray weeye ma ahan waxaan waxa weyan rahad ahoo say barafka u cadaayeen aan col iyo nabad midna wax ka gelin dadkaas waa dad qiima leh hadday ku raacaan cid kaa sharaf badnaanayda ma jirto oy ku yidhahdaan waa ku difaacayn dadkaas juhdi ku bixi taasay nabigu ula hadlay ma ogtahay beerta haddaad tabcayda meel kasta miya abuurkaaga lagu rida dadka laftirkiisa waa inaad xulataa dad oo waxtar leh oo mabda'a uu qaato la dhiiro karo laakiin bahal waxa weeyaan laa walaa oo maantuu gaalada la joogana gaalada ka mida maantuu muslimiinta la joogana muslimiinta ka mida oo leh meel walbaa say u taalaa loola yaal kaasu waxa weyan qiimo ma leh kaasu wax qiimaha ma leh bara ka beer marka waxay idhahdeen innaa annaga qad taragnaa waa ka soo tagnay qowmanaa tolkeen baynahum walaal baynahum dhexdooda min alcadaawati xagga colaada wa shari xagga balaayada ma shay uu ahaaday baynahum dhexdooda ahaaday fain yajmachumullah haddii ilaahay ku kulmiyo calayka dushaada hadday ku raacaan macnaha falaa rajula nin ma ahan acazu mid ka xoog badan minka adiga qofkaa xoog badnaanaya ma jiro wawacaduuhu waxayna u ballan qaadeen nabiga alqiyaama inay u istaagayaan bildacwati inay ugu yeeraan ilaa diinihi diintiisa dadka saasna waa u ballan qaadeen iyo walmuqaabalati inay muqaabalo samaynayaan oo waxa way nabiga u imaanayaan fi lxaji alqaadim xahe annagaa waxaan kuu ballan qaadaynaa intayadan lixdayadan inaan dadka haddaan utahno tawxiid u sheegayno sanada soo soconnana muqaabalaan samayna waa isku imaanayn aniga adig laakiin waxaan kuu sheegaya dadka halkaas jira inu dad saasaya intaasay ku yidhahdeen dalaa'ilu nubuwa abi nucaym oo ku yaalla xadiidkaas baycatu caqabati اluulaa ballankii koowaadoo nabiga lagula galay caqaba baycatu caqabati اluulaa falamaa kaana alxaju falamaa kaana xaju lcaami lmuqbil falamaa kaana markuu ahaaday xaju lcaami sanadii xajkeeda sanadii almuqbili soo qaabilayay sanata itna cashar sanadii labiyo tobnaad ee hijriyada ee min anubuwa nabinimada qadima waxaa yimid inaa cashara rajulan laba-iyo toban nina xajka yimaadeen oo madiine ka yimid minhum waxaa ka mid ahaa casharatun toban oo min alkhasraji ka mida iyo wa inaani labo oo min alawsi ka mida fa ama alcasharatu tobanka min alkhasraji ka mida fa khamsatun shan shantoo minhum ka mida hum ladiina waa kuwii jaa-uu yimid fi lcaami lmaadi sanadii hore shan sanadii hore raggi yimid ka mida waa la socdaan labiyo tobanka an ayaa la socdaan ayra jaabir bn cabdlahi bn riaaba ka maqan hantii kalaa la socda wa amsatun aakharuuna iyo han kale hum hanta kale waxa weeye mucaad ibnu xaari waa mucaad ibnu cafra dakwaan ibn cabdilqays cibaadat ibnu saami yaziid ibnu haclaba alcabaas ibnu cibaada ibnu nadli wa ama alinaani labada min alawsi ka mida fahuma labadaasu abuhayam ibnu ibnu tayihaan waay ibnu tayihaan iyo wa uwayn ibnu saacida labadaasay ahaayeen ijtamaca waa isku yimaadeen ijtamaca waa la kulmeen dheh haaulaai kuwaanu birasuulilahi rasuulka ilaahi sal اlahu alيه waslm bicaqabati mina meesha la dhaha caqabatulminay kula kulmeen facallamahum nabigu wuxuu baray alislaama islaamnimadii wa qaala lahum nabigu wuxuu ku yidhi tacaalow kaalaya baayicuunii ballan igula gala calaa an laa tushrikuu billaahi shay-an inaadnan ilaahay u shariig yeelay ballan igula gala waa waxa ugu horeeyo dad lagala hadlo walaa tasri walaa tasriquu inaadnaan waxadayn muslim tuuga lama rabo waxa wey inaadnaan waxadayn ballan igula gala walaa taznuu inaadnaan zinaysayn ballan igula gala walaa taqtuluu inaadnaan dilayn awlaadakum carruurtiinna ballan igula gala ilmaan soo ridaa waa xaaraan ama inta zinaysto marka hore zinaysto aan kadibna nafti mu'minada jara inta kaniini laqo laba dembi wey kan dambaana wey shaydaanku moogta waa cadow waxa weeyaan marka horeta waa u qorxina wuxuu le hal saac wey iska macaanso kadib ilaha u toobad keenay markuu ku rido sinadii waxa weya gabadhii markay u riyaata u leeya ceeb dhihima ilahay wejigiisa ku ceebaba dhihima wuxuu le waxaan haddaad lagu arko fadeexo weeye ee nafta ka jar cunuga xunka markaasaa ama cirbad lagu dhifa ama keliina dalaq mayd zina waa kabiira waa qabiixo wey naf mu'min oo saqiiraho la dilayna waa kasii daranta fiiri marka dambena wuu leeya waa zinaysatay saqiirna waa dirtay qayr ma leheda gaalada isku dhiib iska gaalo owladan qayr lahayn meelna ku day mag marka war dembiga hore ka joogo ka calaf war hadduu kugu riday kii hore ilaahay u toobadkeen ilahay albaabkiisu ma xirneen war gaalnimaha u carari oo ha ka quusan raxmadda alle subxaana allah walaa tasnuu inaadnaan zinaysayn walaa taqtuluu awlaadakum carruurtiina inaadnan dilayn ballan igula gala walaa taatuu inaadnaan la imaanayn bibuhtaanin been abuur been abuurkaasoo taftaruunahu aad ka abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna iyo wa arjulikum lugihiinna dhexdooda tanna waa mix carruuraad maan dhalin inaadnaan sheegay maxaa la diidaa waxa weeyaan caruur aadan dhalin inaad tira anaa dhalay oo gabadhii carruuraysan ninkaan u dhalin ay tani nihi adaa dhalay oy duurka ka keensatay ninkuna waa inuusan sheegin caruuruusan dhalin saas weeye walaa tacsuunii inaadnan igu caasayn fii macruufin wanaaggaan inii sheegayo wanaag wax nabi maxamed ka soo furay waa inaan shaki kaa gelin hore aad u raacdo faman wafaa qofkii oofiya minkum idinka xaalu idinka mid yahay faajru ajarkiisu cala allahi alla dushiisu ahaaday waman asaaba qofkii asiiba min daalika kaas xaaluu ka mid yahay shay-an shay oo dunuubtaas wax ka mida ay ku dhacdo shirkiga maahan inta kale weeye shirkiga aayad qur-aan caddayn isaga qofkaan ka toobadkelin ilaahay u dhaafi ma laakiin inta kale mid ka mida qofka ku dhaca oo fa cuuqiba lagu ciqaabo fi dunya adduunyada waa zinaystay waa la jeeday qofku dilay waa loo dilay waxa weeyaane qamru cabay waxaan rabaa waxbuu xaday gacantaa laga jaray qofka adduunyada lagu ciqaabo fa huwa ciqaabku kafaaratu low kafaaragudi uye fa huwa xadkaasu kafaaratu low kafaaragudi uye waman asaaba qofkii asiiba min daalika kaas xaalu ka mid yahay shay-an wa qofkii dunuubtaas mid ka mida ku dhaca oo fa satarahu llahu alla asturo maxkamad la keenin oo fa amru amarkiisu ila allah alla u yaalla dembi weynuu galay mar haddaysan shirki ahayn inta kale arrintiisu allay u taallaa in shaa caaqaba hadduu alla doono waa u cadaaba dembigan kaasuu naar uga jara kadibu jannada keena wa in shaa hadduu doonana cafaa canhu ilahi waa iska cafina waa aayadda horaa sida aheed ina allaha laa ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shaya ilaahay in wax lala wadaajiya marna ma dhaafo kaa sugi maydid wayakfir maa duuna dalika liman yashaa liman yashaa soo mashiicadi ma qofku doona u dhaafaa qofku doona u ciqaaba marka maxaa la idhahdaa shirkiga ilaahay ma daayo wax alla wixii dembi oo shirki ka hooseeya fa huwa taxta mashii'ati illahi leeda ilaahay mashiicadiisuu ku sugan yahay hadduu doonana waa u dayna hadduu doonana waa u ciqaaba sidaas weeyaan wain shaa hadduu doono cafaa can wacfina fabaayacuuhu ballanay kula galeen calaa dalika sidaas dعوة الإسلام في يثرب والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد